bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa somali talk com بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتصب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ثم ما بعد أحبتي في الله موضوع aan ka hadli doono nadwada ku saabsan oo qayb ah nadwadii uu sheekh sheekhna alfaadil sheekh cabdiraxmaan uu qayb ka mida qaatay waa qaybta xifdu lcaqli caqliga bini aadamka ah iyo sidii loo xifdin lahaa waxaan insha allah ka hadli doonaa markaan mawduuca ka hadlayo laba qaybood ayaan mawduuca uga hadli doonaa qaybta hore waa hordhac oo aan kaga hadli doono tacriifka caqli wax la yidhaahdo anoo qeexayo maxaa caqliga laga wadaa waxaan ka hadli doonaa qaybaha caqligu u qaybsamo iyo faa'iidooyinka caqligu leeyahay qaybta ugu dambaysana waa mawduuca inta muhiimka ah oo ah xifdu lcaqli caqliga sidee baa loo xifdin karaa kelimada caqli oo aada maqashaan mar walba oo qofka lagu faaniyo la yidhaahdo qofkaan waa qof caqli badan la yidhaahdo marra la yidhaahdo qofkaan caqli ma leh isagoo lagu caayayo waxaa la yidhaha kelimadaas waa kelimad asalkeedii laga soo qaatay waa min baabi caqala sida lisaanu carabka kitaabka dictionaryga uu sheegaya qaamuuska ah waxaa laga soo qaatay caqala albaciira idaa jamaca qawaa'imahu waxaa la yidhaahdaa markaad shayga xirto ood labadiisa lugood isku xirto ama labadiisa gacmood aada isku xirto ayaa la yidhahdaa caqala waxay carabtu u isticmaali jireen kelimadaas markii awrta ama geela ay lugaha ka xiraan ama ay dabraan ayay u isticmaali jireen waxaa hadda marka loogu isticmaalay oo caqli loogu magacaabay waxaa la yidhaahdaa waa aljaamicu lilmri qofka amarkiisa ayuu u ururiyaa macnaha qofka caqliga leh amarkiisa iyo arrimihiisa oo dhan ayaa u uruursan caqligiisaa u uruuriya wuu usoo xirxiraa waxaa la yidhi alcaaqilu qofka la yidhaahdo qofkaasi caqli buu leeyahay waa aladii yaxbisu nafsahu wayarudduha can hawaaha waa qofka naftiisa intuu xabiso oo uu celiyo ka celin kara hawadeeda iyo waxa naftu ay jeceshahay oo iska daba socoto naftiisuu ka adag yahay qofkaasi waxaa le qofkaasi caqli buu leeyahay wuxuu kaloo leeyahay isagoo tacriifinaya waxaa caqli la yidhaahdaa liannahu yacqilu saaxibahu can atawaruti fi lmahaalik wuxuu qofka ka ilaaliyaa oo uu ka xiraa inuu qofku meel uu ku halaagsamayo ku dhaco macnaa qofku hadduu caqli leeyahay wuxuu iska ilaalinayaa in naftiisu meel ka dhacdo hadduusan caqli lahayn waad aragteen qofku wuu isdilayaa ma is-oga wuxuu samaynaya waa waxa keliya oo bini aadamka iyo xayawaanku ay ku kala duwan yihiin caqligay ku kala duwan yihiin waa yatamayazu bihi اlinsaanu min saa'ir اxayawaanaat xayawaanku wax waa cunaan bini aadamku wax waa cunaa xayawaanku wax waa cabaan bini aadamku wax wuu cabaa xayawaanaadku wax way dhalaan bini aadamku wuu dhalaa xayawaanaadku way cabsoodaan bini aadamku wuu cabsoodaa laakiin bini aadamku wuxuu leeyahay caqli uu wixii dhibaya iyo wixii anfacaya ku kala garanaya xayawaanaadkuna ma leh marka la fiiriyo sharciga islaamka tacriifaadka ama qeexitaanka culimmada muslimiintu ay ka bixiyeen waxaa ka mid ah sheekh alcalaama muxamed alamiin ashinqiiti wuxuu leeyahay caqli waxaa la yidhaahdaa nuurun rawxaaniyun waa nuur rawxaani ah waa nuur spirit ah camal waa qofka wax ku jiro oo oo spirit ah oo tudriku bihi nafsu alculuum alnadariya wadaruuriya oo nafta bini aadamku markay haysato nuurkaas waxay qaban kartaa cilmiga midka daruuriga ah waa cilmiga aan u baahnayn in caqli la isticmaalo maskaxda isticmaasha aan u baahnayn ama cilmiga u baahan inaad ka fakerto oo aad xifdido oo maskaxdaada aad geliso waxaasoo dhan waxaa lagu fahmaa buu leeyahay nuurkaas qofka ilaahay siiyo wahuwa yataxakamu wayaquudu xarakata albadan dhaqdhaqaaqa qofka bini aadamka ah caqligiisaa xukuma dhaqdhaqaaqaasu ha noqdo mid daakhili ah ama mid khaariji ah xubnahan hadda qofka dhaqdhaqaaqaya oo qofka uu wax qabanayo uu wax samaynayo oo uu wax damcayo oo qalbigiisu uu ooyayo oo qalbigiisu uu cabsoonayo waxaasoo dhan caqligaa keenaya waxaa la yidhaahdaa qofka bini aadamku wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood wuxuu ka kooban yahay caqli wuxuu ka kooban yahay naf wuxuu ka kooban yahay jasad qofku wuxuu ka kooban yahay caqli iyo naf iyo jir jirkaa ugu sahlan waa qofkan jirkiisa aad u jeedid gacmahaaga iyo lugahaaga iyo madaxaaga aad u jeedid waa jasad nafta qofka ku jirtana waa damaca qofka wuxuu leeyahay damac waxyaabaha damac oo qofku xambaarsan yahay inaad wax rabto inaad wax diiddo waxaasaa waaa waxa dhisaayirka ay dhahaan ayaa waxaa la yidhaahdaa naf caqliguna waa midka labadaa xukuma waa midka labadaa xukuma wax kaloo waxaa jira la yidhahdo ruux baa jira ruuxdaas waxaa la yidhi saddexdaba way ku dhex jirtaa caqliga ruux baa ku jirta jasadkana ruux baa ku jirta naftana ruux baa ku jirta walidaalika waxaad arkaysaan qofka bini aadamkaa mararka qaarkood wuxuu sameeyaa wax usan rabin u fiirsada waxaa la yidhi qofku naftiisaaad wax damcaysa naftu waxay artaa inay wax haddo dukaan bay gelaysaa waxay arkaysaa xoolo dayacan waxay rabtaa inay xaddo caqligii bay la hadlaysaa waxay leedahay waxaan inaan qaataan rabaaye adigaa meesha madax ka ahe oo i xukumo ah waa inaad ii samaysid khito ama arrin aan ku xadi karo waxaan waa inaad sir ii samaysid siyaasadda marka caqligii baa la doodaya wuxuu leeyahay meeshaan kaamiraa ku xiran haddii lagu qabto waa lagu xirayaa waddankan waa lays xiraa marka caqligii baa qancinaya marka nafta hadday caqliga ka awood baysa weydiinaysaa waxay leedahay waxaad sheegaysaa aniga ima khuseeyaane inaan waxaan qaataba anugu aqaanaa markaasuu wuxuu leeya haye haddaad idiiday qaado aday ku taalla meeshaad ku dambaynaysa qofku wixii buu qaadanayaa cali ibna abi aalib baa wuxuu dhihi jiray meeqaa caqli ayaa nafta hawadeeda asiir u ah oo addoon u ah addoon u ah walidaalika waxaad arkaysaan ikhwaani dadka naarta gelaya dadka zinaysanaya macsiyada samaynaya tuugnimada samaynaya dadka dilaya markay aakharo tagaan waxay leeyihiin waqaaluu low kunaa nasmacu aw nacqilu maa kunaa fii asxaabi saciir haddaan wax garan lahaa caqli haddaan yeelan lahaa ama aan wax maqli lahaa naarta ma aan galen marka nuurkaas rawxaaniga ah oo qofka jirkiisa iyo naftiisa maamula ayaa caqli la yidhaahdaa caqligaasi waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxyaabaha kale waxaa ka mid a waxaa la yidhaahdaa caqligu waa combyutar oo kale waa jihaad xaasiba waxaad ku subato baad ka helaysaa haddaad cilmi iyo xikmad iyo wanaag aad ku subto caqligaa waxaa ka buuxsamaya xikmad iyo wanaag iyo cilmi baa ka buuxsamaya haddaad jahli iyo doqonnimo iyo xumaan ka buuxisana xumaan baa ka buuxsamaysa marka waxaad arkaysaa qofkii asagoon garanayninba dadka qaarkood waxaan ahayn inay wax cunaan inay wax cabaan iyo inay seexdaan ma yaqaanaan sababtoo a caqligoodii bay dhinac kale u isticmaaleen su-aal baan isweydiinaynaa marka oo muhiim ah caqliga dadku miyay ku dhashaan caqliga miyaa lagu dhashaa mase qofka caqliga wuu korin karaayo asagaa caqli yeelan kara su-aashaa bal ka fakera qofku caqliga miyuu ku dhashaa mase cunugaaga caqli baad ku beeri kartaayoo adaa waxaad ka dhigi kartaa qofka dadka ugu caqliga badan isagoo arrinkaa ka jawaabaya sheekh alcalaama cabduraxmaan ibn naasir asacdi wuxuu leeyahay alcaqlu caqlaani caqligu waa laba qaybood caqlun hariiziyun caqli ilaahay qofka uu siiyo ilahay baa qofka siiya wa huwa maa wadacahu allahu fi linsaani min quwati dihni fii umuuri اdiini wadunya waa waxa qofka ilaahay siiyey oo ah awoodda diintiisa iyo adduunkiisa uu ku garanayo caqli wey xayawaanaadka uu ka duwan yahay cunuga yarkaa markuu dhasho waxaad arkaysaan ikhwaani wuu baqayaa haddaad cabsisid wuu ooyayaa haddaad rabtid meel kore haddaad saartid ma degayo wuu qaylinaya wuxuu rabaa inaad ka qaadid waxbuu garanayaa qofku waxbuu garanaya waa caqli hariisi ah ilaahay baa bixiya midkaas caqliga qayb ka mid ana wuxuu yidhi waa muktasab waa caqliga qofku uu kasban karo waana midka muhiimka ah sababtoo bini aadamka ilaa qof doqon ah ma ahane markay dhashaan caqli bay ku dhashaan caqliga muktasabka ah wuxuu leeyahay saddex arrimood buu ku koraa haddaad rabtid inaad cunugaaga yarka aad caqli badan u yeeshid wuxuu leeyahay saddex arrimood ayuu ku kobcaa midda koobaad wuxuu leeyahay yanmuu almuktasabu bimaadatayn laba arrimood waa inaad u fiirsato uu caqliga ku korayo alijtimaacu lilcuqalaa inuu qofku ka agdhow yahay oo uu la joogo oo uu la saaxiibo qof caqliga macanaa carruurta yaryarka ah inay la saaxiibaan dad caqli leh hadduu cunugu raaco dad caqli leh oo aad u tarbiyaysan oo aad u wanaagsan caqli fiican buu yeelanaya walidaalika waxaad aragteen waxaad u fiirsataan ciyaalka ay dhalaan dadka madaxda ah ee oo caqliga badan dadka kale way ka caqli badan yihiin inta badan waxaan dhahaynay carruurta ay dhalaan dadka caqliga leh haddaad u fiirsataan inta badan dadka way ka caqli badan yihiin waxaad maqlaysaa ayadoo la leeyahay markaan dadka tacriifinayno cunugan aabbihii baa saa ahaan jiray reerkoodu dad caqli badan bay ahaan jireen reerkoodu waxay ahaan jireen dad mutacalimiin ah reerkoodu dad xurmad badan bay ahaan jireen wuu dhaxlayaa qofkii wuu baranayaa wixii dadkiibuu ka baranayaa wuxuu kaloo leeyahay watajaarub in laga faa'iidaysto dadka tajrubadooda tajrubada dadka waxaa weeyaan wixii khalad ahoo dhaca inaad qofka uu ka faa'iidaysto isagu samayna wuu fiirinayaa cunugii wuu fiirinayaa midda saddexaad waxaa weeye alishtiqaalu bilculuumi naafica in lagu mashquuliyo caqliga cilmiga wax anfacaya marka haddii qofka cunuga markuu yar yahay haddii cilmi anfacaya lagu guro oo qur-aanka la xifdisiiyo oo axaadiistii la baro nebigu sal alla alay slam oo ducooyinkii la baro oo dhaqankii wanaagsanaa iyo diintii la baro oo haddana dad akhyaar ah oo wan wanaagsan oo waaweyn uu la degan yahay oo markuu ciyaarayo oo banaanka u baxana dad wan wanaagsan oo akhyaara uu la socdo cunugaas iyo qofkaas caqli wanaagsan buu yeelanaya qofkaasi wuxuu yeelanayaa caqli wanaagsan buu yeelanaya waxaan wax yar ka hadlaynaa waxa la yidhaahdo waad maqasheen cajalad waxaa jirtay uu duubay sheekhana sheekh mustafe oo la yidhaahdo awoodaha aan dayacnay waxaad arkaysaa haddaad cajaladdaa dhegaysatid kombyuutarkan qofka ku xihan awoodda uu leeyahay caqligan qofka ku xihan awoodda uu leeyahay haddii la isticmaalo waxaan wax yar ka hadli doonaa qur'aanka iyo marka la fiiriyo diinta ahmiyada iyo qiimaha caqligu leeyahay waxaan arkay qur'aanka waxaa ku soo arooray oo ku yimid wax la mid ah sagaal iyo afartan mar oo kelimatu caqli qur-aanka ay ku timid mar waxaad arkaysaa caqli mar waxaad arkaysaa nacqil mar waxaad arkaysaa caqiluuhu mar waxaad arkaysaa yacqiluun mar waxaad arkaysaa yacqiluhaa mar waxaad arkaysaa tacqiluun intaas oo dhan waxay caddaynaysaa waa afartan iyo sagaal mar weeye muhiimadda caqligu leeyahay wax aada muhiim waa inuu yahay dhinaca kale waxaad arkaysaa faa'iidooyinka caqligu leeyahay waxaa ka mid ah qofka caqliga leh waa qofka garan kara sharcigu qiimaha uu leeyahay inay diintu cadaalad tahay inay xaqiiqo tahay masaalixda adduunka iyo aakhirada oo qofka bini aadamka ah masaalixda u ah qofka waxaa haleeli kara keliya caqliga leh waxaad kaloo arkaysaan ikhwaani aayaadka qur-aanku waxayna amrayaan qofku in uu fiiriyo adduunka waxa ka dhacaya haddaad aragtid qof fakeraya waa qof caqliga haddaad aragtid qof cibro qaadanaya waa qof caqliga haddaad aragtid qof marka uu dadka arko adduunku maraya waddan baad ka tegaysaa waddan kalaad tegaysaa dadkaad arkaysid culture kala duwan baad arkaysaa dhaqan kala duwan baad arkaysaa qofka caqliga le waxbuu ka faa'iidaysanaya markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay afalam yasiruu fi اlardi fatakuna lahum quluubun yacqiluuna biha aw aadaanun yasmacuuna biha may dhulka socdaan oo ay dhulka wareegaan oo ay helaan si ay u yeeshaan caqli wax quluub wax garanaysa oo caqli leh suu caqli qofku u helo waxaad arkaysaa ilaahay inuu noo sheegayo samadaan la abuuray iyo dhulkaan la abuuray iyo hameynka iyo maalinta iyo saacadaha waxaa ku cibro qaato qofka caqliga leh oo aayadda qur-aanka afiriya ina fii khalqi الsamaawaati wاlأrض waاkhtilaafi اleyli wالnahaar wاlfulki alatii tajri fi اlbaxri bima yanfacu الnaas suuraة اlbaqara waxaa ugu dambaysa ina fii dalika laaayaati liqowmi yacqiluun iyo aayaad badan oo la mid ah waxaa ka mida aayaadkaas waxyaabaha adduunka ilaahay uu ku abuuray waxaa ka mid ah xayawaanaadka waxaa ka mida beeraha waxaa ka mida dahabka waxaa ka mida guryaha waxaasoo dhan waxa loogu talagalay waxaa keliya oo garta qofka caqliga leh qofkaan caqliga lahayn waxaa dhici karta inuuba ku gaalooboba oo uu u haysto in loogu talagalay qofku inuu sida xayawaanaadka u noolaado laakiin qofka caqliga le ilaahay wuxuu leeyahay wasahara lakum اlleyla wالnahaar والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون intaas kadib إخواني waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo caqliga sidaan u xifdin karaa haddaan nidhi qofka bini aadamka waxa ugu qiimaha badan oo uu haysta waa caqligiisa sideebaa caqligaa u xifdin kartaa sharciga islaamku wuxuu noo tilmaamay sababo lagu xifdin kara caqliga iyo waxyaabo caqliga lagu ilaalin karo waxaa ka mid ah sababahaas inuu ilaahay xaaraam yeelay wax kaste oo qofka bini aadamka caqligiisa dhib u keeni kara bala fiirsada maxaa khamrada loo xarimay maxaa mukhadiraadka loo xarimay maxaa loo xarimay wax kastoo qofka caqligiisa dooriya waxaa la diidayaa qofka intuu caqligiisa bedelmo inuu xayawaan oo kala noqdo waxyaabaha caqliga bini aadamka bedelo waa laba qaybood waxaa la yidhaahdaa almafaasid alxisiya wax loo jeedo oo qofka caqligiisa bedela iyo wax aan loo jeedin oo qofka caqligiisa bedela haddaad marka rabto caqligaaga inuu ilaashamo inaad xifdido caruurtaada caqligooda inaad xifdido waxaad ka ilaalisaa waxyaabaha fasahaadinayoo loo jeedo iyo waxa qarsoonba waxyaabaha loo jeeda waxaa ka mid ah khamradaa ka mid ah tusaale ahaan sababtoo ah khamradu markuu qofku cabo caqligu waayaa muxuu qofku marka samaynayaa dadkiibuu dilayaa muxuu qofku samaynayaa wuu iswaalayaa muxuu qofku samaynayaa fisqigi kaluu samaynayaa waxaa la yidhaahdaa umu lkhabaa'if walidaalika ilaahi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru واlansaabu واlأzlaamu rijsu min camal الshayطaan dadow khamradii iyo turubka waxyaabaha khimaarka khimaarka la ciyaaro iyo wixii la mid ahoo dhan waa qurun ah ka taga maxaa saas loo leeyahay nebigaa sheegay sal اllah alay slam nebigu wuxuu leeyahay kulu muskirin khamrun wax kasta oo qofka caqligiisa bedela waa khamrun caqligii bay bedeshaa وكل مskr حراaم wax kastoo qofka waaliyo oo caqligiisa bedelana waa xaaraam ayuu nbg sal ه عlي slam xadiis صaxiix mslim ku sugan idan hadduu qofku isticmaalo wax caqligiisa bedela qofkaasi wuxuu noqonayaa qof caqligiisa aan xifdinin waxyaabaha qofka caqligiisa bedela waxaa ka mid ah hadda waxa la yidhaha qaadka oo kale qofka caqligiisiibuu bedelaya waxaa ka mida waxyaabahan dragiska oo kale waxaan akrinayay qiso wiil dhalinyaro ahoo aada u fiican oo reerkooda la jooga oo caqli badan waa qof caqli leh oo wanaagsan hooyadii baa dayacday waa taqaanaan ciyaalku waa la dayacayaa markuu rabuu baxayaa markuu rabuu soo gelayaa waxaa marka dhacday baa la yidhi niman saaxiibadii abuu u tegay oo dhallinyaro ah qisadaan fiiriya waxay sameeyeen nimanku daroogay cabaan cunuguna ma oga shaah uu cabayay bay daroogo ugu dareen marka cunugii haay buu noqday sida ay dhahaan maskaxdii baa kacday wuu jeclaystay habeenkii labaad buu soo noqday wuxuu yidhi shaahii xalay ma haysaan oo fiicnaa markaasaa haddana la siiyey hooyadii ma oga wuu cabay habeenkii saddexaadba wuxuu yidhi war labadii habeen shaahaad isiiseen isii caaw markaase waxay dhaheen sheekadu shaah ma ahane bahalkan haddaad rabto waa inaad gadato lacag buu joogaa waa inaad gadato markaasuu yidhi bal xoogaa yar iga gada xoogaa yar baa laga gaday wuu ku darsaday cunugii wixiiba addictor ku noqday markii dambe waxaa la yidhi waa inaad lacag keentid hooyadii buu u tagay lacag buu ka soo xadaa wuu ku gataa aabbihii buu xadaa lacag gurigii waa la dilaa cunugii dhibkiisuu ugu jiray ayaa markii dambe waxaa la yidhi habartii maalin walba way ku dishaaye way baan kuu samaynaynaaye bahashaan iibi adugu suuqa gees soo iibi xoogaa baa lagu siinayaa alcabtid iyo faa'iido saasuu samayn jiray wuu iibin jiray habeenkii dambe waxaa dhacday cunugii dhallinyarada ahaa hooyadii intuu u yimid ayuu waxaa la yidhi شhan iyo labaatan mindiyood buu geliyey شhan iyo labaatan mar buu mindi geliyey soo dhan wuu daroogaysan yahay caqli mada wuu dilay wax haysatana wuu ka dhacay maraykanka waxaa ka dhacda ciyaal markay daroogada isticmaalaan gurigooda inta la geeyo la yidhaahdo waa dhacaynaa gurigeena raac aduguna tus oo dhacaya guriga caqli mada ma xifdin walidaalika nebiga sal اla alay slam waxaad arkaysaan suu u ilaalinaya caqliga iska daa in la isticmaalayo wuxuu diiday inuu qofku fadhiisto meel khamre lagu cabayo iyo wax la mida inuu fadhiisto xataa waa loo diiday markaasuu nebigu wuxuu leh sal اllah alay wasalam man kaana yu'minu biاllahi waاlyawmi اlآakhir falaa yaqcud calى maa'idatin yushrabu calayha alkhamru waa xadiid imaamu axmed uu wariyo saxiixa qofka ilaahay iyo maalinta aakhira rumeeyey yuusa fadhiisanin miis lagu cabayo khamro caqligaagay wax yeelaysaa waa caqligii baa la ilaalinaya bini aadamka dhinacaas diinta islaamka caqligii bay ilaalisa dad baa waxaa dhici karta inay dhahaan maxaa dadka loogu diidayaa inay waxay rabaan isticmaalaan waxaa loogu diidayaa caqligaa la ilaalinaya waxaa la ilaalinaya waa caqliga mas'alada labaad oo muhiimka ah waxaa weeyaan caqliga in laga ilaaliyo waxyaabaha ku soo dhacaya oo mufsidaadka oo macnawiga ah masaladan waa masalo muhiima ikhwaani haddaad rabto caqliga inaad ilaaliso waa inaad ka ilaaliso waxyaabaha caqliga ku dhacaya oo dhibaya wax la isticmaalayo ma aha waa afkaar waa fikir waa mabaadi waa diin waa ijtimaac waa waxyaabo social ku saabsan waa waxyaabo siyaasad ku saabsan marka waxaa la yidhaahdaa an yuxfada alcaqlu kula maa yudra'u ama kula maa yadra'u cala alcuquul min tasawuraati fasidati fi diin walijtimaaci wasiyaasa hadda waddamadan waxaan ugu nimid diimo kala duduwan oo tiro badan dhallinyaradii iskuullay aadayaan waxaa dhici karta iskuulkuu aaday asagoon ogeyn inuu ku gaaloobo waxaan aragnay dhallinyaro gabar maalin ka hadlaysay meel ijtimaac saan oo kale ah oo soomaali ah ayaa waxay ku dhaaranaysay waxay tii markaan iskuulka dhigan jiray wallaahi gaal baan ahaabay ti mana is ogeyn saaxiibadee dhanna gaalay ahaayeen bay ti mana anaan is ogeyn ma is ogo qofka laakiin wuxuu aaminayaa waxyaabo gaalnimo ah buu aaminayaa adugu cunugii wuu kuu weynaanaya hadda waxaad arkaysaa isagoo wanaag aan garanaynin diinna aan garanayn wax kastana la yaabaya waa waxyaabaha caqliga ku dhacaya walidaalika qur'aanku wuxuu noo sheegayaa nebiyo iyo ummaddoodii oo doodaysa oo ilaaha ku murmay fiir waa mujtamac nebi dhex joogo oo nebigii bay la murmayaan ilaah bay ka murmayaan markaasuu ilahi wuxuu le qaalat rusuluhum afi illaahi shakun faatir الsamaawaati wاlard rusushaa waxay leedahay war ma ilaahay baad hadda ka shakideen ilaahaygii samada iyo dhulka abuuray miyaad ka shakideen ayagu maxay leeyihiin qaaluu in antum ilaa basharu miluna bini aadam annagoo kale abaad tihiin ma rabtaan waxaad rabtaan keliya nolosheenna inaad naga qastaan fiil wuxuu ku leeyahay qofku noloshayaad iga ciidaynaysaa noloshaad iga qasaysaa diintiibuu ka shakisan yahay ogow diintiibuu ka shakisan yahay walidaalika waxaad arkaysaa hadda waddankaan la joogo wiilal dhallinyaro ah iyo gabdho dhallinyaro waxay aaminsan yihiin diinta islaamku ma saxbaa mise sax ma aha su-aal buu isweydiinayaa wax caadi ahay la tahay inuu isweydiiyo waxaan mar arkay wiil wuxuu leeyahay sheekh soomaaliya hadday diinta islaamku sax tahay soomaaliya iyaga dhanba waa seven milyan baa layidhi toddoba milyan wey waxaa la yidhi waa muslimiin china waa one billion and half waa billion and half diinba ma aaminsanaba ilaahay ma aaminsana teknolojiyad iyo raaxo iyo adduunyay haystaan soomaaliyana gaajaa bay dhabo ku laynaysa muu ilaah wax siiyo hadday diin sax haystaan fiiri caqligu caqligiisiibu wuxuu u isticmaalayaa diinihii iyo wuxuu arkayey iyo wixii adduunkiibaa caqligiisii bedelay qofkaas ma is oga laakiin wuu bedelan yahay marka haddaad rabtid cunugu inuu tarbiyoobo waa in afkaarta diinta ah oo maskaxdiisa ku dhacaysa laga ilaaliyo waxaa dhici karta ikhwaani ciyaalka inagoo aan dhallay maalin kasta markay ugu yaraadaan sideed saacadood bay guriga ka maqan yihiin ma ogin cunugaan maskaxdiisa wax gelaya ma ogin ma garanayno waxaad arkaysaa cunugii muddo kadib isagoo aad kaad ogeyda aan ahayn marka waxay leeyihiin waalidiintu gabadhaan waxaan keenay ayada oo waxaan adda waalidiin dhahayo gabadhaan markaan keenayey waxaan ku kari waayey hooyo adoo sarwaal adoo wata xijaabka sarwaal ka hoos xiro suu ku asro markaasa idhahd hooye ma gaal baana markaan sarwaal xihanaya haddana sarwaal bay wadataa maalin ay qaadatay lama yaqaano iyadoo wadataa la arkay wiilkii xaafid buu ahaa haddana muusig buu dhagaysanayaa dhabaha ugu jirta xaggee buu ku bedelmay wuxuu ku bedelmay meelaha caqligiisa wixii ku dhacayay buu iska celin waayey marka caqliga waa in la ilaaliyo cunugaaga caqligiisa waa inaad ilaaliso maxaad ka ilaalinaysaa diinta keliya ma waxyaabaha ijtimaaciga ijtimaacigu waa maxay waa waxyaabaha cultureka iyo socialka ku saabsan weeye waddamadan hadda aan joogno waxaa dhici karta waxyaabo caadi ka ah ayaan waddamadeeni caadi ka ahayn markaan waddankaan nimid waxaan la yaabi jiray markaan maqalo niman iyo dumar isguurguursanaya niman baa isguursada waa lala yaabi jiray dumar baa isguursada waa lala yaabi jiray waxaa la yidhi ninkii soomaaliga ahaayoo maqlay nin wuxuu maqlay qur'aan akrinaya oo qowmu luud fasiraya oo dhahayo ata'tuuna rijaala shahwatan ma raggaad shahwo ka gudanaysaan war ma rag baa yaa la guursaday markaasaa la saasaa dhacday taariikhda wuu isdilay mindi buu qaatay wuxuu yidhi waaban isdilayaaba adduunkaan kuma noolaan karo hadda wuxuu ka xanaaqay qisatu qowmu luud ninkii saas ahaa oo isdilayey caruurtiisii waa carruurta hadda meeshaan jooga oo aaminsan waxyaabahaas inay caadi yihiin fiiriya caadi inay yihiin qaar waxaa la sheegayey hadda gobolkan aan joogno jooga oo soomaali ah oo gabdho gabdho qaba iyo wiilal wiilal qaba caadi loo arko waa la sheegaya waa ijtimaac marka caqligii qofkaa bedelme wey marka waa in caqligii la ilaaliyo haddii la rabo inuu xifdisamo waxaa ka mida siyaasadda siyaasaddaas waa maxay innaga dadkan meesha fadhiya say u badan yihiin waxay caqliyaysteen labaatankii sanoo ugu dambaysay bay u badan yihiin badankeenna qaarra way iyagoo soconaya oo ciyaal yarar hay soo qaxeen qaarra qixi bay ku dhasheen dadka meeshaan fadhiya dad yar baa dad waaweyn ahaa waxay ku soo koreen ayaga oo laysdilayo oo layscunayo oo qabiil walba qabiil dilayo oo dadkii isdilaayaan wuxuu u arkaa hadda siyaasadduba inay dil tahayba haddaan laysdilin wax kale ma soconayaan muu arkaa waa caqligiibaa bedelmay marka caqliga waa in la ilaaliyo dhiig la daadiyo keliya ma aha siyaasaddu keliya ma aha in wax la dilo inuu qofku xoog wax ku qaato keliya ma aha walidaalika ikhwaani waxaad arkaysaan markii qofka caqligiisu bedelmo ama diinta ha bedasho ama siyaasadi ha bedasho ama ijtimaac iyo waxyaabaha socialka ha bedeleena xayawaan oo kaleu qofku noqonaya markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay am taxsabuu ana akarahum yasmacuuna aw yacqiluun in hum ilaa kalancaami bal hum adal ma waxaad u malaynaysaa dadkaad u jeedid inay wax maqlayaan oo wax garanayaan waa xoolo oo kale xoolo oo kale hadduusu qofku caqligiisa isticmaala waa xoolo oo kale xoolo oo kale wey waxyaabaha caqliga lagu xifdiya marka waxaa ka mid a kow inaad ku dadaashid cilmi wanaagsan inuu maskaxdaada galo markay ugu yaraato maalintii in cilmi wanaagsan uu caqligaaga galo haba yaraadee wuu sifaynayaa caqliga bal u fiirsada ilaahay wuxuu leeyahay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum wاladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay wuxuu kor u qaadaa kuwa cilmiga la siiyey caqligiisiibaa koraya kor buu aadaya qofkii cilmi buu yaa iska daa wax kale ikhwaani waxaad fiirisaan hadda waaqacan aan ku nool lahay dadkan noloshoodaad yaad fiirinaysaa dadka cilmiga maadiga a barta dhakhaatiirta iyo injineerada iyo dadkan xataa business bartay iyo dadkan xataa accounting bartay ciyaalkooda tarbiyadooda way ka fiican yihiin dadka aan waxba baranin maxaa keenaya qofka cilmi buu bartay marka in maskaxdaada cilmi galo cilmi diini ah iyo cilmi adduunye ah oo aan lagu dhumaynin masalada koowaad wey masalada labaad oo caqliga lagu koraya waxaa ka mid a inuu qofku fakero altafkiiru waalta'amul inuu qofku fakero oo uu adduunka fiiriyo oo uu maskaxaysa ka shaqaysiiyo oo uu ilaahay ku celcelinayo aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wclى junubihim wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlardi rabbana ma khalaqta hada baila qof fakeraya adduunkii u fiirinaya wuxuu arkay sare qurqurxoon oo dahab u eg ma dhahayo wallahi gaaladan ilaahay waa jecel yahay wuxuu siiyey fiiri ma dhahayo wuxuu leeyahay ilaahayow adduunkan uma aadan abuurin ciyaar ciyaar xisaab baad ugu talagashay waxa ilahay ugu talagalay buu og yahay wuu fakeraya fakeraya qofkaas marka inuu qofku fakero walidaalika waynagii dhahaynay caqligu waa combyutar combyutarka haddaad wax ku shubto oo aad installation ku samayso oo aad barnaamijyo ku download garayso wuu shaqaynayaa wuu fiicnaanayaa haddaad soo gadatood meel iska dhigtana wax uu haya ma jiro caqligu waa saas oo kale ee waxaa ugu dambaysa marka caqliga la korinayo caqliga in la siiyo waxyaaba leh tadriib tadriibka waxa weeyaan in qofku uu caqligiisa layliyo inuu tarbiyeeyo inuu wax baro see wax lagu baraa caqliga masaa-isha sida loo xalliyo sida wax loo xifdiyo sida wax loo qaybo ayuu qofku baranaya wuu ku celcelinaya wuu baranaya waxaad dhici karta maanta wixii ku dhibayey berri inay ku dhibin haddaad breshar saarta caqligaaga ood wax ku gurto wuu qabanaya haddaad wax dayso caqligii wuu hallaabaya mugdi buu noqonaya waxaa ugu dambaysa in laga ilaaliyo wax kasta oo caqliga bedela oo caqliga qasa sidii khamradii sidii mukhadaraadkii sida sigaarkii sida tubaakadii sida qaadkii baal hadda waxaaba soo baxdayba la yidhi xataa dumarkii xataa qaar badan baa cabo oo magaceeda ma garanayo maxaa la dhahaa shiishada midda la dhuuqo meelaha waxaa la habeenkii caweys loo aadaa meeshaasaa la gelayaa waa la dhuuqayaa dad muslimiina weeye dumar baa meel fadhiya raggaa meel fadhiya way dhuuqayaan waxaa leeyahay maskaxda relaxation samaysaa caqligii baa lagu ciyaaraya marka caqliga in la xifdiyo waxa ugu weyn oo aad haysatid waxaad ogaataa ikhwaani waa caqliga waxa ugu qiimaha badan oo ilaahay uu qof bini aadama siiyey waa caqliga maalka ma aha quruxda ma aha xoogga ma aha awlaadda ma aha waxa lagu siiyey caqligaa ugu fiican caqligaaga ilaali caqliga caruurtaadana ilaali ilahay waxaan ka baryaynaa inuu cuquul wanaagsan oo wax garanaysanna siiyo cuquusheennana uu noo xifdiyo wallahu yaquul xaqa wayhadsiyo jazaa allah khayr halkaad ka dhegaysanayseena waa somali talk com wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu